Maamulka dugsiga hoose dhexe sare Cumar bin Khadaab ee magaalada Beledweyne ayaa shaqo abuur u sameeyay dhalinyaro soo bartay xirfadda macalinimada kuwaasi oo loo qaatay qeybaha kala duwan ee waxbarashada ardayda. Macalimiintan cusub ayaa ka shaqeyn doona qeybaha dugsiga dhexe iyo sare iyagoo dhigi doona maadooyin kala duwan ee ardayda la baro. Maamul ku-xigeenka dugsiga hoose dhexe sare Cumar bin Khadaab Cabdulaahi Cabdiraxmaan Cabdulle Idriis ayaa ka warbixiyey macalimiinta ay qaateen iyo sifaadka ay ku qaateen.
runtii sana dugsiyeedkan sana dugsiyeedka cusub ee waa noo furmay runtii sana dugsiyeedkan waxaa is dhihi karnaa waxa aan u sameynay shaqo abuur dhallinyarada magaalada beledweyne qaar ka mid a dhallinyaradana waxaad og tahay in ay lafdhabarta bulshada yihiin saa darteed iskuulka wuxuu u baahday macalimiin dheeri ah macalimiinta ee maadooyinkaasi loo qaadanayay waxay noqdeen macalimiin dhallinyaro ah aqoon leh jaamacadaha kasoo qalin jibisay sanadkii hadduu dambeey sanadihii ka horreyba runtii macalimiintaasi fursaddaas si aad iyo aa si aad iyo aad ah ayay uga faa'iideysteen way u tartameen runtii broses waxaa jiro iskuulka markuu macalin qaadanaya la maro broseskii ay mareen alxamdulilah tartanay u galeen macalinkii ku habboonaa ama maadadaasi dhigaalkeeda yaqaanay takhasuskeeda watay ayaana ku guuleystay inay u tartamaan helaan maxay ahday shaqada fursaddaas shaqo ee iskuulka ka bannaanaatay waxaana leeyahay noqda ilmaha soomaaliyeed ama ardayda soomaaliyeed waxbari lahaa ku dadaali lahaa in aqoon taye leh ay helaan runtii annagana waxaan sii joogteyn doonaa tababarka iyo hagidda macalimiintaas insha allahu qaar ka mid ah macalimiinta loo qaatay ayaa raadiyo beerula u sheegay inay ku faraxsan yihiin fursadda la siiyey iyagoo u mahad celiyey maamulka dugsiga magacaygu waa cabdisalaam cumar ismaan waxaan macalimiinta ka shaqeeya iskuulka cumar khadaab ayaan ka mid ahay macalimiinta hadda dhow la qaatay ayaan ka mid ahay maalintii weliba koowaad la qaatay waxaan ma halkaa ugu mahad celinayaa maamulka macalimiinta muxuu ahaa iskuulka cumar khadaab waxaanan ahay alxamdulilah ardaydii ka qalin jibiyey laba kun toban sideed ilaa laba kun toban sagaalkii ka qalin jibiyey ayaan ahay alxamdulilah ilaaha ku mahadsan marka koowaad marka labaadna waxaa ku mahadsan muxuu ahay maamulka iyo macalimiinta meesha joogo kana mid ah macalimiinta shaqo abuurka helay waxaan dhignaa dugsiga dhexe waxaana dhignaa maadooyinka englishka oo kale iyo technolojiga iyo sayniska iyo cilmiga bulshada iyo tarbiyada ayaan dugsiga dhexe aan u dhignaa shaqo abuur macalimiinta goobaha ama boosas ka banaanaay ama boos buuxiis ama inay booskas ka baxeen macalin kale booskii la keeni lahay aan gaalmo aan ka mid noqono halkan waxaan ugu mahad celinayaa maamulka iyo macalimiinta qaybahooda kala duwan oo sida quruxda badan inoo soo dhaweeyey haddii aynu nahay macalimiinta sanad weliba dugsiga hoose dhexe sare ee cumar bin khadaab ee magaalada beledweyne ayaa waxa uu shaqo abuur u sameeyaa dhalinyaro badan oo dalka wax ku soo bartay balse wajahayay dhibaatooyin shaqo la-aan ah